wararka laga helayo xeryaha dhadhaab ee ku yaala dhulka soomaalidu leedahay ee ay gumaysato dowladda kenya ayaa waxa ay ku waramayaan inuu halkaasi ka dilaacay cudur dilaa ah xanuunkan oo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn waxa uu yahay dadka qaarna ay kuduudiya ku sheegeen ayaa waxa uu xeryaha dhadhaab ku dilay ugu yaraan toban ruux waxaana la sheegay inuu dadka ku nool xeryahaasi dhadhaab uu inta badan soo dhitay iyadoona dadka qaar uu geliyey xaalad halis ah kani waa mid ka mid ah dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo ka warbixinaya qaabka uu cudurka yahay iyo tilmaamihiisa waxaad ogtihiin bishan labiy tobnaad iyo koobiy tobnaadba inuu xanuun aad culus inuu waddanka soo galay xanuunihii qaxootigii aan ku oqoon jirnay oon oqoon jirnay oo xaaladii aan la oqoon jirnay xanuun ka bedelan oo daahri oo soo dariyey oo u malaynay inuu yahay virus inuu yahay yaa qaxootiga ka dillaacay wuxuu deynhayo ma leh saqiile kabiirbo qaxootiga waxay u bixiyeen alcadaala xanuunkaasoo ah kadudiyow waxa la kadudiyow asoo noocyaa badan nooc walba nooc nooc hadba nooc dadka u qabanhaya qaar dadka lagu ka qabanhayaa qaar wuxuu ku noqonaya naqash buu ku noqonayaa qaar sankay dhiig ka keenhayaan walba ka da anaan deganahay wiil baa ku dhintay maalinta ku xabaalnay sanka afku dhiig ka keena saasaa lagu dhammaanhayaa sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah bahda caafimaadka ee deegaanka iyagoona sheegay in ay la tacaalayaan dadka uu soo dhitay cudurka xarumaha caafimaadka dadka ay noogu imaadaan waxaan daawo ka siinaa calaamadaha sida qandhada oo kale lalabada mantaqa ama shubanka ama maaragtay kor xanuunkaasoo kale ayaan daawo ka siinaa sifa maaragtay qofkii ay ugu dhicin xaalado kale ama uu qofka usii gelin sida maaragtay qandha hadday qabato qofka maaragtay ilmaha yaryaroo kale qandhada waxay u keeni kartaa maaragtay qalal oo kale fuqbax fara badan way keeni kartaa qofkii lalaba ama mantaq ayuu samaynaya waxyaalahaasoo kale qofka waxay ku keeni karaan xaalado maaragtay khatar ah marka xaaladahaas ayaa maaragtay laga daaweeyaa waxaa waayihii u dambeeyey baraha bulshada qabsaday cudurkan dilaaga ah ee ku fatahay meelaha ay isugu imaadaan dadka bulshada sida kaamamka iyo xeryaha isagoona galaafta nolosha dad badan